waxa weeye su-aasha haddaan ka jawaabo waan ogahay heshiisyo badan baa la galay heshiisyada la galay de si satxiyaa loo galay waxaa la rabaa heshiisku in noqdo heshiis dhaba in loo galo waxaa la rabaa waxyaabaha la isku hayo in si cadaana loo faaqido waxaa loo baahan yahay marka heshiis boogti mogta haddii kor laga dhayo oo aan hoos loo muxuu ahaa aan loo dhacdhicin ma doorsato waxaa la rabaa in si dhaba loo heshiiyo qolo walba waxay leedahay in banaanka loo dhigo waxaa la isku haya in runtii si fiican looga hadla ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay marka haddii si fiican loo wada hadlo oo qolo walba waxeeda runtii banaanka loo dhigo oo waa la wada shaqayn karaa wax heshiiskuna markaas waa dhci kar wix lagu heshiiyo si fiican baa loo filin lakiin haddii la yidhaahuun dusha haddii laga heshiiyo oo aan hoos loo dhaadhicin waxyaabaha hadda ay heshiisyada ku burbureen sidaa weye waxaan loo dhaadhicin heshiis dhab baan loo dhaadhicin wixii runtii la isku hayana lagama hadlin waa tahay marka maxaa ka mid a waxyaabaha ay ahayd in laga heshiiyo oo heshiisyadan aan lagu soo darin gaar ahaan kuwii dagaalada ay daba socdeen waxaan qabaa waxa weeye maamuladan puntland waa dhisan waa dhisnayd maamul kale oo la yidhaaho galmudug baa dhismay layskuma hayo gobolka hadda oo gobol ahaan marka la eego gobolada ay puntland xakutona waa la yaqaanaa hadalladan banaanada laga sheegayo laleeyahay xuduudaydu halkaas wax qiima ay leedahay ma jiran raaci maayo puntlandna de u hanqaltaagi mayso inay xakunto hobya galmudugna u hanqaltaagi mayso inay xakunto jiriiban waxa weye marka magaalada muxuu aha gaalkacyo in laga wada hadlo weeye waxaa dhacda marmarka qaarkood wax yar oo aan dhagax markii meel laga riixaba dagaal baa bilaabanaya micnihii waxa weeye deegaanku waa inuu cad yahay gaalkacyo deegaankeedu waa inuu cad yahay oo loo wada hadla oo qolo walba intay xakunto waa in muxuu ahaa runtii ay si cadaana loogu sheegaa waa garta laakiin galmudug sidaad sheegtay waxay leedahay xuduuddeena waa puntland haddana dagaalka waa arrin gaalkacyo ku saabsan marka sida heshiiskaas la wada gaari karaa sidee arrintaas iyada meel dhex lisugu imaan karaa adeer waa balaaf wey waxaasu hadda waa la ogyahay waxaan kuu sheegay puntland inay xukumin oo puntland ay hoos timaada waa la ogyahay hadda hataan kuu sheegay anagu puntland ma xukunto hobya galmudugna jiriiban ama galdoga ma xakunto waa lagu dogsoon yahay waxaas waa iska balaa laakiin nidaamka federaalka soomaaliya qaadata waxau dhigayaa laba gobol inay noqoto dowlad goboleedka marka miyaysan taa aysan jiritaanka galmudug in dowlad goboleed ay tahay wax u dhimi karin sida dastuurkeeda ugu qoran anigu waan ognahay dastuurkaas waan markii la sameynaya waxbaan ka sameeyaa joognay muxuu ahaa nairobi waxayd laba gobol iyo wax ka badan bay ahayd laakiin hadda wixii lagu heshiiyey anigu ka hormar mayno galmudugna waa dhisantay puntlandna waa dhisantay waxa weye dad walaalaa weeye waxaa loo baahan yahay qolo walba waxay leedahay waa taqaanaa gaalka ayaa laysku hayaa waa degmada wax laysku hayo qolo walba meesha intay ka degan tahay waa la yaqaanaa intay leedahana waa la yaqaanaa taariikh ahaan baanu anagu runtii u ognahay waxaanay raggii mxua siyaasiyiinta ahaa oo horey uga shaqeeyey mxuu ahaa dib u heshiisiintii ay hogaaminayeen labadii marxuum janaal cabdulaahi yuusuf iyo janaal maxamed faarax aydiid meeshii ka bilaabatay baan ognahay waxay ka bilaabatay annaga nooga bilaabatay meesha la yihaaho addis ababa hoteelka geyo baanu isugu nimi odayaal baanu ahayn dhinac walba ka socda muxuu ahaa dhinacan dhinacan looran jiray waqooyi bari goboladii looran jiray iyaguna xamar bay nooga yimaadeen sanadka goormu ah waxaan filayaa sagaashan iyo labadii ilaa sagaashan saddexdii beelahaas ahayd haddii odayaashaas noo yimaadaan waxaan ka xustaa odayaal badan oo xamarka imaam maxamed imaan iyo ragga la socda ay ahaayeen allah naxariisto waa dhinteen waa bilowga halkaasaan xoogaa ku bilownay in la heshiiyo dabeedna waxaan isugu nimid boosaasaanu nimid annagu hawaayaro khilaafaad ayaa dhexdeeda ka dhacay dabeedna xamar baa la tegey xamar heshiiskii wuxuu ka socday jirkol ufsaala laisugu iman jiray waa la wada hadlay siyaasiyiin iyo oday dhaqmeed iyo muxuu ahaa ningarbood iyo culamaa udiin weliba ka socday gobolkaas ka socday gobolka mudug bay ahayd gaar ahaan magaalada gaalkacyo waa la heshiiyey khilaafaadkiina halkaasaa laga hadlay haddii lasoo noqday annaga dhumadayada xoogaa khilaafaad baa nagu jiray markii heshiisku u dhacay waa la wada ogolaaday waana lagu khayray heshiiskaas runtii marka loo hadlo